Kitaabkii Nehemyah Nehemyah cutubka koowaad kanu waa hadalkii Nehemyah oo ahaa ina xakaliyah hadda intaan joogay Shushaan oo ah hoygii boqorka sannaddii labaatanaad bisheedii Kislee'u waxaa yimid Xanaanii oo walaalahayga midkood ahaa isaga iyo niman kale oo dalka Yahuudaha ka yimid oo markaasaan weydiiyey wax ku saabsan Yahuuddii baxsatay oo maxaabiistii ka haray iyo wax ku saabsan Yeruusaalem oo iyana waxay igu yidhaahdeen kuwii maxaabiista ka haray oo gobolkii jira waxay ku jiraan dhibaato weyn iyo ceeb oo derbigii Yeruusaalemna waa la dumiyey oordaheediina dab baa lagu gubay oo markaan ereyadaas maqlay ayaan meel fadhiistay oo ooyey oo intii ayaamo ah ayaan baroortay waanan soomay oo waxaan ku tukaday Ilaaha samada hortiisa oo idhi Rabbiyow Ilaaha samadow Ilaaha weyn oo laga cabsadow oo axdiga xajiya oo u naxariista kuwa isaga jecel oo amaradiisa xajiyow waan ku baryayaaye dhagahaagu ha maqleen indhahaagana fur inaad maqashid baryadaada anoo addoonkaaga ah wakhtigan habeen iyo maalinba waxaan ku baryayaa reer binu israa'iil oo addoommadaada ah anigoo qiraya dembiyadii aan aniga iyo reer binu israa'iil kugu dembaabnay haah aniga iyo reerka aabbahayba waannu dembaabnay oo si aad u xun ayaannu kula macaamiloonnay oo ma aanan xajin amarradii iyo qaynuunnadii iyo xukumadii aad ku amartay addoonkaagii muuse ahaa waan ku baryayaaye bal xusuuso ereygii aad ku amartay addoonkaagii muuse ahaa oo aad ku tidhi haddaad xadgudubtaan waxaan idinku kala dhex firdhin doonaa dadyowga laakiinse haddaad ii soo noqotaan oo aad amarradayda xajisaan oo aad yeeshaan inkastoo kuwiinna la tuuray ay joogaan meesha samada ugu fog halkaasaan ka soo ururin doonaa oo waxaan keeni doonaa meeshii aan u doortay inaan ka dhigo in magacaygu joogo haddaba kuwaannu waa addoommadaada iyo dadkaaga aad ku soo furtay xooggaagii iyo gacantaadii xoogga badnayd sayidow waan ku baryayaaye hadda dhagahaagu ha maqleen baryadayda anoo addoonkaaga ah iyo baryada addoommadaada ku farxa inay ka cabsadaan magacaaga waan ku baryayaaye maanta i guulee anoo addoonkaaga ah oo ka dhig inaan ninkan hortiisa naxariis ka helo anigu waxaan ahaa koobsidaha boqorka